Dhismo tumanku wado Interlogue oo la hirgeliyay degmada Waaberi iyo waliba si wadajir ah Anshaxii Kenya, maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada, waxaana saytiyo iska hir ayaga jidadkii xaafado iyo laamiyada si la fududeeyo dareerowka dadkii iyo baabuurta. munaasabada shahidi koobka iyo weliba gobro ku hayaya mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka banaadir iyo hano kumide bulshada degmada waaberi koreyntii weliba goobta ku hadlaya gadoomiyaha waaberiya maxamed sayid cali soona sharaxya wadooyinka la dhisaya inaan maxaa la dhahay, dhagax dhigno toban wado interlog ah suu gudoomiye cali sheegayba keligii sanadkan tobankan wado keligii ma aha waa tobankan wado hadda waa iftitaax bilow waaye waxaan rabnaa hadduu alla edmo dhagax dhiggan wuxuu daaran yahay tobankan waddan keliyii ma aha wuxuu daaran yahay inaan bilaawnay interloogyada degmada waaberi oo dhan waa macnaha tobankan waddaa ku bilaawnay laakiinse waddooyinka waaberi oo dhan waa inoo dhagax dhigan yihiin ay ka dhigan tahay macnaha sanadkan idilna waxaan ka shaqaynaynaa hadduu aan leedno interlogaan ka shaqaynaynaa weliba waxaan rabnaa labada laami oo aan dhisnay liberia iyo v uganda waddooyinka u dhexeeya dhan ilaa waddada kow iyo labaatanka octoobar waddooyinkaasaa waxaan rabnaa inaan interlog wada dhigno hadduu aan leedno insha allah oo noo muuqdo waa beri oo nadiif ah waa beri oo cagaaran waa beri oo dhismayso qurux badan aan kisinaynaa waa intaas waa inaa waa beri oo amni ah waa beri oo qurux badan oo wada interlog ah oo cagaaran ayaa sanadkan noo qorshaysan marka guddoomiye aad iyo aad kaaga mahad celinaynaa runtii dhagax dhigga aan noo samaynayso maanta reer waa beri oo shacab iyo maamul iyo ciidamo amni oo isku duubanna waxay diyaar u yihiin inay shaqooyinkooda loo idmaday qaranka u idmaday inay qabsaan dhinaca kale gadoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooxa uu soona meelisay ku hadal iyo weliba uusa sheegay in wadooyinku interloga iyo muhiim yo in ayinga islamarkaana la baahanyay in lagu qeyb qaadaa
farxad gooniya ayay noo tahay waanan kaga mahad celinaynaa waanan ku dhiiro gelinaynaa in halkaan sida maamulka degmadu hadda uu guddoomiyaha degmadu ka sheegay iyo guddoomiye ku-xigeenku in waddooyinka interlogga ay maantay dhagaxii ugu horreeyey adinka oo ay idiin qorshaysan yihiin waddooyin badan oo interlogga in halkaan maaragta laga dhagax dhigo mararka qaarkood waxay ka muhiimsan tahay laamiga ayay ka muhiimsan tahay maxaa yeelay laamigu meel kasta ma mari karo laakiin waddada interlogga xaafadihii dhexdooday mare waxay soo saaraydaa quruxdii xaafadda waxay soo saaraysaa bilicda iyo maaragtay waxay fududaynaysaa isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka guryaha ay dhex marayso iyo meelaha ay marayso guryuhu waa qaaliyoobayaan waxay noqonaysaa xaafaddu xaafad qurxoon oo mararka qaarkood loo soo dalxiis tago deegaanka iyo ganacsiga iyo maaragta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha intaba muhiimay u tahay quruxda iyo nadaafadda iyo bilicdana muhiimay u tahay waxaa laynka rabaa marka inaad saas ogaatiin la tartantiin degmooyinka kale oo maantay interlogga iyo dhismaha dhismayaasha waddooyinka ku tartamaya ama ku hormaray kuwaas ayaa laynka rabaa inaad la tartantiin oo aad ka hormartiin